dadku marka waa inay ku baraarugaan qaanuun ilaahay xaggiisa laga keenay kitaab ilaahay raalli ka yahay oo marka aad ku dhaqanto adduunya aakhirada aad barwaaqayso barwaaqoobayso ayaa kudh ku hoos yaalla oo miiskaaga saaran ha aadin marka war gaalo iyo war shayaadiin ha aadin oo inta arrintaas waa arrin diinka baxay naqaysaa inaad gaalo ka tala qaadato inaad shayaadiin ka tala qaadato arrin diinka baxay naqays waxaad aadaa wixii ilaahay koonkan lagu maamulo oo ugu talagalay oo kitaabka ilaahay ah kaasaana ku cusoobeynaa nabiga sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi diinkan ilaahay qoomna kora ugu qaadaa aqwaam kora ugu qaadaa kuwo kalena waa ku duleeya waa ku dejiyaa in allaha la yarfacu bi hada diini aqwaaman wayadacu bihi aakhariin diintan ciddii cizi rabta asagay qabsanaysaa ciddii sharaf rabta asagay qabsanaysaa ciddii nabadgelyo rabta asagay qabsanaysaa ciddii adduuniya aakhira wanaagsan rabta diintanay qabsanaysaa qofkii dulinimo rabana waa ka leexanaa taas waayo macnuhu marka walaaleel koonkana ilaahaa iskale annaga ilaahaana abuuray diintana ilaahaa noo soo dejiyey mana ka tanaasulin ilaahay matala mataqaanaa samaawaadka sare todobada samo ilahay waa laga ateecsan yahay dhulkan maxaan ugu diidanaa ilahay amarkiisa inaan ku qaadano todobada samo ilahay amarkiisa laga qaataa malaa'igtu tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil ay ku dhex jiraan inay ilaahay ku xamdiyaan oo ilaahay ka maxay ahaat u khushuucaan o u tabarrucaan ay ku dhex jiraan habeen iyo maalin dhulkan dadka joogo maxaa u diiday alla inaad hogaansanto barsaasa isweydi ilaahay magacyadiisa waxaa kamid a ism la yidhaha alxakiim ama alxaakim labadaas ism maga magacyada ilahay ay kamid yihiin xukumka isaga inuu leeyahay xikmadana isaga inuu leeyahay labadaasaa kamid ah marka magacyada ilaahay magac kamid a haddii aad beenisid ama sifooyinka ilaahay oo xaakim ah aad beenisid diinta ilahay waa ka baxaysaa waa arrin khatara marka arrintu arrin ciyaar ciyaara ma aha diinta in la isku xakumo waa arrin gelaysa sulba diin iyo tawxiidka iyo gel